xalay waxaa magaalada minneabolis ee gobolka minnesota lagu qabtay kulan uu soo qabanqaabiyey urur ka mid a ururada haweenka ee gobolkaasi kulankaasina waxaa ka qayb galay hooyooyin soomaaliyeed iyo madaxda xogaga amniga ee gobolka oo uu horkacayay xeer ilaaliyaha guud ee maraykanka ee gobolkaasi andy lugar master lugar ayaa waxa uu sheegay in barnaamijyada ay dowladdu waddo ee lagu taageerayo dhinacyada soomaalida ah aan iyaga lagu basaasaynin balse ujeeddadu ay tahay in minnesota ay noqoto meel ka maran raadka ururada xagjirka ah haddaba kulanku marka uu dhammaaday ayaa weriyaheena minnesota maxamuud mascade uu la kulmay farxiye khaliif maxamuud oo ah madaxa ururka voice of east african woman oo ah ururkii kulankaas soo qabanqaabiyey farxiye khaliif waxay marka hore sharaxaysaa ujeeddada kulanka
waa mahadsan tahay mascade barnaamijkan barnaamij socday waaye aan bilaabay octoober waa midii afraad aan hadda qabanaayo marka waxaan arkaa anaka markaan isku imaano qololkeena aan fariisano hooyooyinka waan hadalnaa laakiin markaan gurigeena joogno fadhiga aan fadhino tvga waxaan ka fiirsanaa caruurteena waxa ka dhacaaya iyo dad caruurta la xiro iyo caruurta yaa ka dambeeyey iyo ayakaa ilmaheena wata iyo marka waxaan rabay inaan furo dariishad ama bridge ay dhahaan relationship aan u subino dhinaca soomaali community-ga siiba hooyooyinka odayaasha iyo the law enforcement law enforcement waxa waaye ha marka caawa marka danta waxa waaye in la imaado oo la isla fariisto oo la wada hadlo kii caddaan ah kii soomaali ah iyo ku kasta because waxaan shaqada way wada socdaan dadna way dhaleen way koriyaan dadna way soo qabtaan markay caruurta baxaan oo qaarna way xiraan ama qaarna informationka badana waxaan ka helnaa anagoo gurigeena caruurteena ka baxay tvgaasaan ka maqalnaa in ilmihii la xiray
marar badan waxaa ku celcelinayseen in kulankani uu yahay kulan la doonayo in haweenku ay door ku yeeshaan sidii ay caruurta ama dhalinyarada uga badbaadin lahaa inay ku xaragixisada ku beeraan doorka ad isleedihiin hooyinku way ka ciyaari karaan waa maxay hooyooyinka inay fahmaan inay cod leeyihiin wadankan wadankan marka lagu dhaho sirisanaa tahay waad voodgaraynaysaa marka waa inay fahmaan markaad voodgaraynaysa caruurtan markaad korinaysa inay role model aad u noqotid marka roolkay ka ciyaari karaan waxaa waa hooyooyinka inay is iskaashadaan ay wada hadlaan empowerment ay dhahaan wax bartaan caruurtooda ay role model u qabtaan hadda ayaantan waxaa jiro hooyooyin badan oo caruur badan koriyaan mascade shan cunug sideed cunug gurigii waa lagu batay marka waxaan leeyahay arrimahan in oo ay sheekada jirto laakiin aan rabno inaan jidadkan furno iyo irdahan furno oon soomaali aan ahayn aan kasoo qayb gelino waa gartay marka inaad xeer ilaaliyihii guud ee dowladda maranka gobolka minnesota iyo hooyooyinkii ay wada kulmaan isla markaasina ay ka doodaan arintan ka urur ahaan iyo ka bulsho ahaan maxaad isleedahay way kusoo kordhin kartaa in la badbaadiyo caruur fara badan oo soomaliya inay argixisada ku biiraan waxaan jeclahay inaan arko caruurtan oo maskaxda laga qaatay sida internetka youtube meelahaas oo caruurta fiirsadaan in ilmahaanan aanan maxabiiska lagu aruurinin hooyooyinka inay fahmaan haddii ay wada hadlaan ninka madaxa andrloger iyo ofisidan kale oo ciidamada maaragta in ay heli karaan abartuuniyo kale oo ka yar haddii cunuga maanta aanan lala hadlayn relationship la suubinin waxaa laga yaabaa cunuga labaatan sano in gaalsharo lagu tuuro laakiin cunugan inuusan crime suubinin waxaana horey usan u qabin marka hooyada xaqa ay leedahay maxay tahay marka waa inay fahantaa ilmaha markay dhinacaas kala joogaan irdaa la xiro inay fursado badan jiraan marka haddaanan lawada hadlin hooyooyinka aysan fahamsanaynin weligood ma ogaan ilmihiina waa la xiraa oo dib dambe looma soo dayanayo ama meesha ku dhimanayaan ugu dambeynta maxaad ugu baaqaysaa guud ahaan bulshada soomaaliyeed ee gobolka iyo khaasatan hooyin kale ee soomaaliyeed ee aan fursadda u helin maanta inay kulankiinan kasoo qayb galaan isla markaas inay dhegeystaan xeer ilaaliyaha iyo weliba dooda caawa halkan ka dhacday okay hooyooyinka iyo dadka dhegeysanaya waxaan leeyahay waa mahadsantihiin hooyo hooyo ilmahaada wakti geli siba dadka maraykanka joogo ilmahaaga waad ka maqan tahay haddaad shaqaysid ama iskool ay ku maqan yihiin lix saac ilaa sideed saacadood markay ka soo baxaan iskoolka ilmahaaga yaa la hadlooya haddaadan wakti gelinaynin dad kalaa wakti gelinayo marka hala wada hadlo hala iscafiyo hala sheekaysto hala isku imaado ilmahana halaga warhaayo aabbayaashu talada maxaad ku leedahay idankooda aabbayaasha soomaaliyeed waa mahadsan tihiin shaqo badanaad wadaan waad dhibaataysantihiin qaarkiina because wadankiyaa isbedelay sharcigiyaa isbedelay guurkiyaa isbedelay dhaqankiina waa isbedelaysaad aad arkaysaan marka idinkana give up ha suubinina maaragta insha allah xaasaska la shaqeeya ilmaha koriya wada hadla waktina geliya hadduu ilaah yidhaahdo taasina waxay ahayd farxiyo khaliif maxamuud oo ah madaxa ururka voice of east african woman ee minneapolis oo u waramaysay wariyaheena minneapolis maxamuud mascade